haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa ayaan maxamed ibraahim oo loo yaqaana ayaan taleex oo ka mid ah gabdhaha soomaaliyeed ee muddada dheer ku noolaa qurbaha haatanna dib ugu soo noqotay magaalada muqdisho marka hore kusoo dhawo barnaamijka ayaan
waad mahadsan tahay ritwan dhammaan v o a aad bay mahadsantihiin waan dhowahay walaal tankiyo waayahay gabar soomaaliyadaa tahay saad ii sheegtay muddo waxaad ku noolayd dalalka galbeedka haatan waad soo laabatay muddo malaha soddon sannadood ku dhowaada kadib bal ka waran dareenkaaga
walaahi ritwaanow dareenkayga runtii maba qiyaasi karo aada iyo aad baan u faraxsanahay waxaan dareemayaa yacni farxaddaydi baa kala badbadatay anigoo muddo soddon sano ah ka maqan meeshii aan ku dhashay caasimadii dalka soomaaliya muqdisho igu dambeysay anigoo nin yar ah maxaan ku odhan lahaa ayaan wadanka ka baxay anoo ina yar ah maxaan ku odhan lahaa waxaan tegay norway norway waan kusoo barbaaray waxbarashadeediioo nolosheeda intii badnayda oo hore aan ku qaatay markii dambe waxaan u guuray oo nuhriga xagga ay canada canadana in muddaan kusoo noolaa adigu ku dhowaan toban sano waqtigan xaadirkana waxaan usoo wareegay ingiriiska maxaan ku odhan lahaa yani aada iyo aad baan u faraxsanahay waxaan aada iyo aad yani waxaan filanayay saan saan waxaan la kulmay ismaba laha oo dee waxa weeyaan badanaa dadku waxay maqlaan dee xamar rabsho badan baa jirto oo dhibaataa jirto oo meesha wax waa qarax baa jiro oo intaa dhimasho iyo de meel mataqaanaa mar walba aada moodid inay ku maamuusan tahay dhimasho laakiin se dadku say moodeen ma aha de qof walbana indhihiisa u macalin ah walo dee dhibaatooyin iska jirjiraan haddana waxaan leeyahay ilaahay mataqaanaa nabad waarta iyo xasilooni buuxda intaba ha siiyo insha allah waxaan urajeynayaa nabad waayahay ka sokow inaad tahay gabar qurbaha ka timid oo hadda magaalada muqdisho muddo joogtay waxaa kaloo aad tahay gabar fanaanad ah oo inta badan ka mid a dee fanaaniinta gabdhaha ah ee dalalka galbeedka sida weyn looga yaqaano ama ama heesahooda laga dhagaysto marka laga hadlayo norway iyo dalka britain oo kale dhowaanna waxaad ii sheegtay inaad hees afmaaya qaaday bal haddii aad ii sharaxdo
ha walaal waxaa jirtay dhowaan inaan u baxay safar baydhabo janai oo aan maamulka koonfur galbeed aan kala qayb qaatay sanad guuradoodii labaad maxaan ku odhan lahaa halkaas oon deen u diyaargareeyey hees aan afmaay ku qaadayo maxaan ku odhan lahaa heestan waxaa ii dhiibay midhaha iyo lixankaba macalin aada u weyn oo la yidhaahdo awaan huburo oo ah awaan runtii dee soomaalida geyga soomaaliyed aada looga yaqaano heesaha heesihiisana u dhiibi jiray fanaanka weynaa xasan aadan samatar oo aada ii gacan qabtay maxaan ku odhan lahaa waayo dee luqadda mayga kumaan hadli jirin ma mana aqaan runtii laakiinse waxyar waan ka barbartay intaan jooga baydhabo aad iyo aad aad iyo aad buu ii soo dhaweeyey aad iyo aad buu mataqaanaa dee ii xifdiyey heesta hees aada wacan madhayo lix wacanba leh
marka heesta waa heesaad ugu talagashay sanad guuradii labaad ee markii la asaasay maamulka koonfur galbeed bal haddii aad hal eray ama laba eray oo heestaas ka mida aada qaadi karto
gabra suuradleh oo saabir iyo sariig badan isiin leh reer baydhabo isiin leh samaani isku isiin leh
waayahay marka haddii bal maxaa tirina aada ku sheegta heestaas waa ay fiicnaan lahayd intaa iminkaan kuudhi haddaan kuu fasiro ritwanow waxay weeyaan gabdho suurad leo samir iyo samir iyo sariig badan ayaad leedihiin aad ku sifaysantihiin ama aad leedihiin reer baydhabo isingleh aad ku sifaysantihiin aad leedihiin waayahay qaybo ka mid a heestana waxaa ku jira inaad aada salaamayso dadka reer baydhabo soo maaha haahey waxaa jirta dee qayb aan leeyahay safar dheeraan hasin marin jeelkin sababtiis sidrigii laabtay wadnaaday suntigay sanbabadaya ku roogdaan dadka reesoo galbeedow salaanuhu gudooma waayahay marka imisay kugu qaadatay saad ii sheegtay dee mataqaanid afmaayga oo ka mid a soomaaliga meeqay kugu qaadatay inaad xifdiso heestan
heestan waxay igu qaadatay hal habeen inaan xifdiyo hal habeen waxay la joogay abwaanka abwaanku igama tegin ma ahayn dee abwaanadu badanaa waxa weeyaan midhaha intay ku siiyaan ama laxankii midhahaba intay ku siiyaan koranada waa ku kaa laakiinse abaan huburow intii ila fadhiyey wuxuu ma kala tegino ilaa aan heesta aan hubsado inaad ereyadii wax walba si wacan aad mataqaana aada ugu dhawaaqisid marka habeen dhan baan u fadhinay waxa weeyaan dad badan baa runtii runtii hareerahaya fadhiyey oo baydhabaya kasoo jeeda oo fanaanin ah oo qaar ka mid yihiin fanaaninta qaranka hegan maxaan ku odhan lahaa muusigan waxaa noo tumay ustaad siid calawenki studio waxaan ku duubnay cabdifataax wadani markaa heesta hal habeen bay ku qaadatay waayahay intii aada muqdisho joogtay waxyaabaha ku soo jiita marka laga hadlayo fanka maxaa ka mid ah ilaan waa la socotaa hadda magaalada muqdisho waxaa laga yaabaa dadka inay dhalinyaro u badan yihiin baryahan dambe heeso oo ah heese ay dhalinyaradu xiiseeyaan iyo fanaaniin ayaa magaaladii ka jira arrimahaas ilaa iyo hadda maxaad aada isleedahay oo aad ka baratay ama kusoo jiitay ama haddii ay jiraan fanaaniin aada la kulantay oo dhallinyaradaas ka mid a iyo qaabka ay u fakarayaan iyo fankooda cusub saameynta uu ku yeelan kara dhallinyarada
wallaahi ritwaanow waxa weeyaan saansaan aada iyo aada u qurux badan ayaan ka dareemay fanaaniinta musishinada abwaaniinta laxamiinta ku nool magaalada muqdisho waxaan aan arkay dad fara badan oo maasha alla oo maanta mataqaanaa wax badan fankii kusoo kordhiyey ama kusoo soo wadaba dhalinyaro mataqaanaa aada iyo aada iskugu takhaluujinaysaa ama dee waqti gelinaysaa inay wax cusub ay fanka kusoo kordhiyaan waxaa ka mid ah fanaaniinta aada caanka ka ah oo dhalinyarada aada u xiiseyso oo dee heese yar iska runtii fani faniyo oo dadku ay xiisayaan u ka mid yahay inanka yihahda sharmaboy oo bajaajlayaasha gawaarida dhexdooda maqaarka ka maqleysid maxaan ku odhan lahaa meesha waa la buuxaa ma soo koobi karo fanaaniinta yacni ma soo koobi karo aada u badan waayahay marka la eego fanaaniinta soomaalida ee qurbaha ku nool qaarkood ayaa yimaada geeska africa ama soomaaliya ama magaalooyinka soomaaliyeed oo inta badan dee heese usoo bandhiga dadka soomaaliyeed fanka marka la eego kaalin intee leeg ayuu ka qaadan karaa ayay kula tahay adiga nabadda iyo dibudhiska dalka soomaaliya oo dee dib usoo kabanaya
wallaahi fanaaniintu waxa weeyaan kaalin aada iyo aada u sareysa oo aada u mugweyn bay ku leeyihiin saameynta nabadda iyo qarannimada intaba waayo waxa weeyaan suugaantu waxa weeyaan waa hodan oo waxa weeyaan runtii waxa weeyaan waa minshaar hadba sidii loo adeegsado weeye dadku waxna way ku hadlayn karaan waxna way ku hagaajin karaan waa waxa weeyaan waxyaabaha ugu dheereeya xagga miidiyada markay noqoto oo qofku fariima ku gudbin karo marka waxaan aaminsanahay inay olredy imikaba ay wax badan ay kusoo kordhiyeen waxaa jira fanaaniin badan oo dee mataqaana hadda iminka heegan kamid yihiin oo ay kamid yihiin onkooda iyo qaar kaloo fara badan baa jira oo aada arkaysa ka muuqato de mataqaanaa inay heegan ugu jiraan nabadda iyo wacyigelinta bulshada intaba sidoo kale fanaaniinta kale oo de iyaguna aan dowladda aan ka tirsanayn dee caadiga maaragtay markaa waxaan aaminsanahay runtii in la dhiiro geliyana way mudan yihiin fanaaniintu waa kaalin weyn waayahay fanaaniinta aada jeceshahay ee mararka qaarkood heesahooda aada qaado waxaa ka mid allah yaraxmo saade cali maxaa ka mid a heesaheeda aada dib u qaaday
ilaah naxariisto saade cali ilah naxariisto marka heesyada waxaa ka mid ah ritwan aan anigu soo qaaday hees la yihahdo kow afgarad heestaas waxaan soo qaaday oktoobar bay dhimatay sanadkii oktoobar ay dhimatay adigu sanadkii ku xigay ayaan maxaan ku odhan lahaa january soo qaaday heesta afgarad anigu markaa iyadii dib soo xusaya runtiina alxamdulilah rabb alcaalamiin fanaaniin badan baa markaa dabadeed heesaheedii soo qaaday baa jiro dib soo wada xusay heesta labaad aan ka qaadana waxa weeyaan anigu aan in badan jeclaan jiray qodhi- qodhaydu waxa weeyaan heestan layihahdo liibaan malaacduuna waxaa ka mid ah heestaas eryadeeda een, liibaan maleeyaya adduunyo liibaan maleeyaya adduunyo looxiyo xadkisuba marbay kala lumaano haddaan lilaafkaaga lagu qorin hanta aan ku lulaatana lingax waaduweyda adigoo kuladaynabaad kolkol bay lugtaadani loxodka ku tilmaantaa waaya aad iyo aad baa umahadsantaha ayaan kheyr badan oo ku rajeynayaa iyo in aan magaaladii aad muddaba ka maqnayd in maaragtay aan si wanaagsan aad waqti ugu qaadato Eh, maxaa ugu dambeyn aada jeceshahay inaad la wadaagto dadka guud ahaan soomaaliyeed ay ku dhageysanaya ee qurba joogtuna ay ka mid yihiin
su-aal aada u fiican baad weydiisay ridwan waad mahadsan tahay Een, horta waa inaad soo dhaweyseen v o a ahaan ee ridwan Een, wallaahi walaalow waxa weeyaan anigu waxaan aada iyo aada u jeclaan lahaa inaan qurba joogta een, daafaha dunyaha- dunyadeeda kala jooga inaan u ogeysiiyo una sheego dalkiina mar walba idin baahan yahay Een, caws jiilaal waxa la yidhi waa lama huraan Een, maxaan ku oranaa soomaalida dhibaato fara badan bay soo martay Een, waxaad mu- waxaad moodaa iminka inuu een, waqti een, yacni nasri een, iyo rajo fara badan ba inay soo muuqato Een, ha niyad jabina Een, kanaad u dhalateen waa dalkiinii Een, waxaan rajeynaya insha allah inuu halkaa kasii anbaqaado Een, inta hadeer aan haysano iyo in kasii badanba in ilaahay idin gaarsiiyo Een, maxaan ku oran lahaa anigu een, ayay- ayaan gaar ahaan sanadkan maanta ah waxa weeyaan waniga bay dhiba tegay insha allah haddii la yidhaahdo een, hees baan soo wadaa een, maxaan ku oran lahaa jubbaland jabuuti galmudug een, maxaan marka ku- magaalooyinka soomaaliyeed inaad martaad jeceshahay haa dhul fara badan jigjiga een, oo aan doonayo qorshaha igu jira haddii ilaahay ii saamaxo insha allah waayahay waayahay aada iyo aad baa ugu mahadsantaha waqtigaaga waad mahadsantaha waa ridwan toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya ayaan maxamed ibraahim inta mar kale aynu kulmi doono haddii ay bahawoodi layeedmo waa ridwaan xaaji cabdiweli wadilahi nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi ayuu ahaa weli waxaan ku guda jirnaa laanta afka soomaaliga ee v o a oo fiidnimadan aad dhegaysanaysaan